bulshada magaalada buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose ayaa ku baaqay in la hormariyo dugsiyada waxbarashada deegaanka kuwaasoo ka mid ah baahiyaha haysta bulshada baahiyaha ka jira xarumaha waxbarashada ayaa waxaa ka mid a burbur goobaha waxbarashada imtixaanka qaranku ay u galaan safar dhib badan iyo in iskuulada qaar ay ku jiraan guryo kira ah qaar ka mid a maamulada iskuulada ardayda iyo bulshada magaalada buulamareer ayaa ka waramaya baahiyahooda waxbarasho iyagoo codsaday in si dhaqsi ah wax looga qabto waxaan rabaa meeshaan horta inaan marka koowaad waa mahadilaha mahadda iskale marka labaad iskoolkana saan waayo waxba hadda laynkaga sheegi maayo indhihinaa ku aragteen siduu u burbursan yahay ardada dhigataa tiradeeda waxaa soo marray taariikh fara badan waayo voluntary ardada waa laku soo barnay bilaash lacag la-aan waa laku soo barnay ilaa haddana waxa waaye heerkan ayaa gaarsiisanaa ilaa haddana ma hayno hay-ad ama waxaa la yidhaahdaa lacagna siiso ama maxaa la yidhahdaa macallimiinta ardadaas wixii laka qaada kaasiya iskuulka macallimiinta walka dhigaayaan oo maanta inka filanayna insha allahu tacaala waxaan annaga baahidayn ay tahay waxaa lagu jiraa kiraa lagu jiraa kiraa ardaydan ma ka bixin karaan waa dad iska danlee ah beerale waay dadka marka waxaan ka codsanaynaa wasaaradda bayoratiga inay siiso iskuulkan haddii ilaa yidhahdo insha allah waa baahidayna ugu weyn waa iskuulkan waay iskuullada kale waa dayactira u baahan yiinkan laakiin boos annakaa u raadinayna maamulkaa u raadinay dhismahana waxaan ka rabnaa maamulka gobolka wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed waxaan ka codsanaynaa khaasatan degmooyinka waxay u dhiseen wallaweyn waa la dhaxadhigay afgoy waa laga dhagaxdhigay markana waa dhisan yahay kan kurtuwaare oo abuulamareer waxaan rabnaa si degdega in naloo dhiso iskuulka alimra ka duwan iskuulkan oo u madax bannaan ardayda iyo jiirka annaga naga dambeeyo sidoo kale guddoomiyaha waxaan ka codsanaynaa inuu imtixaanka dawladda nagu keeno halka aan joogno sida ay nooga simaadaan degmooyinka tuulooyinka hareeraheena ah sidoo kale waxaan ka codsanaynaa inuu noo sameeyo oo macallimiinta qalabeeyo iskuulkana buug keeno ardaydana oo beri ugu dhigo waxbarashadiisa waxbarashadooda xarumaha waxbarashada magaalada buulamareer ayaa waxaa wax ku barto arday gaaraysa kumanaan kun kuwaasoo dhibaatooyin kala kulma imtixaanka oo ay degmooyin kale ku soo galaan